kulante wacan walaalayahayga qaaliga ugu soo dhowaada cashir ku saabsan jaceylka iyo naxariista rabbigeena taasi aan halkani aan rabo inaan igu wadaago idinka oo dhan si aad ugu badbaadaan nimcada iyo naxariista ilaah dabcan waxaan filayaa waxa aan la hadlaya waxay tahay waa soomaali waxaan ku hadlaya waa luuqadda soomaaliga sidaas aawadeed ma filayo in badan oo ka mid ah dadkeena soomaaliyeed inay garanayaan jacaylka ilaah waxa uu yahay jacaylka ilaah waxa uu yahay maanta ayaan rabnaa inaan halkaani aan ku qaadaa dhigno si ay tahay si aad u fahantaan jacaylka ilaah waxa uu yahay intaa intaasi oo dhan dhammaan aan u gudugalin marka ugu horeysa sida caadada noo ah haddii aan nahay masiixiyiin raacsan rabbigeena ciise masiix iyo jaceylka iyo badbaadada ilaahay oo na siiyey anigoo waddadaasi ku dhaqmayna haddana isla sidaas oo kaleentood waxaa qasab nagu ah in aan u mahad celino ilaahay iyo jaceylkaasi iyo naxariistaas iyo badbaadadaas na siiyey marka ugu horeysa horta aan hor dhigno in aan wax badan aan ka faa-iidno cashirkeena maanta aan halkan ku qaadi doono taasoo anigoo ugu mahad celinayno naxariistiisa iyo nimcadiisa oo na siiyey aabaha qaadirka ahow samadii dhulkow adigaan kugu mahad celinaynaa waxaan kaaga mahad celinaynaa in cashirkaani aan usoo jeedi doono walaalaheena soomaaliyeed kuwaasi oo aan la jecelnahay si aan u badbaadna iyo u badbaadaan rabbigo waxaan kusoo hordhigaynaa cashirkan in ay dad badan ay gaaraan dad badan ay ku faa-iidaan dad badanna ay naxariistaada iyo jaceylkaada ay ku arkaan ay ku gartaan midaas ayaan kusoo hordhigaynaa waxaan kusoo hordhigaynaa in quluubta dhammaan soomaaliyeed aad qalbiyadooda taabatid taasi aad garasiisid jaceylkaada iyo naxariistaada sida ay tahay intaasoo dhan waxaan kugu weydiinaynaa magaca rabbigeena ciise masiix kaasi oo tiri haddii aad igu weydiisataan ma way doontaan midaas ayaan kugu weydiisanaynaa magaca sayida ciise masiix aamiin mar kale iyo mar labaad isoo dhowaada walaalahayga qaaliga ahow waxaan rabaa in aan idinla wadaago jacaylka ilaah waxa uu yahay haddii aan kasoo bilaabo marka ugu horeyso sabuuradii cutubka koob iyo tobanaad ayadda koowaad waxay leedahay isagoo boqor da-uud ilaahay ugu mahad celinayo ama ka duceysanaya ayaa wuxuu yiri ilaahow igu naxariiso sida raxmadaadu ay tahay oo xadgudubyadaydana iga tirtira sida naxariistaadu badnaanteedu ay tahay taasi oo tahay sabuuradii cutubkii koob iyo tobanaad konton iyo koowaad ayadda koowaad laakiin adigu sayidow waxaa tahay ilaah ay raxmad iyo nimco ka buuxaan oo cadhada u gaabiya oo naxariis iyo run badan taasna waxay ahayd sabuuradii cutubka siddeetan iyo lixaad ayadda shan iyo tobanaad weli waxaan ku guda jirnaa sabuuradii oo nebi da-uud oo qoray waayo isagoo dhahaya wuxuu dhahay waayo sida samadu dhulka ugu sarayso sidaasi oo kale naxariistiisu ugu weyn tahay kuwa isaga kacabsada sida barigu ugu fog yahay galbeedka sidaasi oo kale waxaad gudubyadeenii inooga fogeeyey sida aabba carruurtiisa ugu naxo oo kale ayaa rabbigu ugu naxaa kuwa isaga kacabsada boqor daa-uud ayaan aayadahani oo asigoo ilaah ku ammaanayo kuna saraysiinaya ayuu wuxuu usoo qaadanay waxay tahay naxariista iyo jaceylka ilaah iyo raxmadiisu ay tahay waxa ay tahay boqor daa-uud ayaa sidaasi wuxuu u leeyahay in uu ilaahay ugu mahad celiyo ilaahayna ugu bashaareeyo wax walbo asiga u baahan yahay haddii aan ku sii socno sabuuradii cutubka boqol iyo saddexaad ayadaha koob iyo tobanaad ilaa iyo saddex iyo tobanaad waxay leedahay waayo siduu samadu dhulka ugu sareeyo sidaasi oo kaleo naxariista ugu weyn tahay kuwa isaga kacabsada sida bariga ugu fog yahay galbeedka sidaas oo kaleo xadgudubyadiinii inoogu fogeeyey sida aabba carruurtiisa ugu naxo oo kale ayaa rabbigu ugu naxaa kuwa isaga kacabsada markaan aayadani aan dul istaagno waxaan arkaynaa ama aan ka fahmi karnaa waxay tahay markuu leeyahay boqor da-uud waayo sida samada dhulka ugu sarayso sidaas oo kale naxariistiisa ugu weyn tahay kuwa isaga kacabsada ilaah cabsidii sidii aan kusoo baranay ama sidii nagula soo barbaariyey haddii aan soomaali nahnay maaha laakiinse qofka aad jeceshahay waad ka cabsanaysaa matalan haddii aan soo qaato wax yar tusaale yar aan soo qaato waayo bini aadanka waxyaabaha tusaalaha oo usoo qaata waxaa ka mid ah waxyaabaha nafsadiisa oo usoo qaatay ka mid tahay maanta haddii aan aan qof aad iyo aad aan u jeclahay ama u tixgeliyo ama u ixtiraamo qalad yar aan ka galo waan ka cabsanayaa sidoo qofkaasi qaladkiisi qaladka aan ka galay sida uu u dareemi lahay iyo sidaan aniga weji gabaxa u noqon lahay waan ka cabsanayaa laakiin cabsidaasi ma aha in oo aniga cabsidii cabsidii gooniga ahayd ama qof idilayo kaleenta ugu cabsanaya maaha laakiinse waxaan ugu cabsanaya waxay tahay anigoo ka xishoonaya xishood darteed uga cabsanaya marka aayaddaasi waxayna baraysaa sidaas ayayna baraysaa laakiinse nama baraysa sidii anaga aan koodii horeentood markii aan soomaali masiixiyiinta intaan noqono ka hor nagula cabsi geli jira cabsida ilaahay oo nagula bari jiray oo nagula cabsii jiray haddii aan ka gudbo cutubka boqol soddon iyo lixaad ee sabuuradii aayaddii shan iyo labaatanaad waxay leedahay kan cunto siiya wax kasta jid leh kan cunto siiya wax kastoo jir leh waayo naxariistiisu weligeedba way sii jiri u artaa ilaah marka laga soo bilaabo aadan iyo xaawo ilaa iyo maantadan la joogo oo adigaba ka mid tahay waxaad heshaa cunto kan cunto siiya wax kastoo jir leh wax kastoo jira marka la dhahayo waxaa ugu yara waa quraanshada wuxuu siiyaa cunto waayo naxariistiisa weligeedba way sii waartaa haddii aan ka gudbo aayaddaasi waxaan u galayaa hadan sharci ku noqoshadii cutubkii toddobaad aayadda sagaalaad waxay leedahay haddaba bal ogaada in rabbiga ilaahiina uhu uu yahay oo isagu yahay ilaaha aaminka ah oo axdiga dhowra oo tan iyo kun qarni u naxariista kuwa isaga jecel oo amarkiisa xajiya ilaah amarkiisa haddaad xajisid aad ku adkaatid aad meelna ugu lexanin mar walba axdiga wuu dharaa axdigana wuxuu ahay in sharci ku noqoshadii cutubka toddobaad aayadda sagaalaad oo ahayd kitaabkii nebi muuse oo ilaahay oo siiyey taasi oo waagii hore ugu horeysayba axdigii oo la dhigtay reer binu israa'iil taasoo weli uu xajinayo ilaah haddii aan haddana dib ugu laabto nebi muuse cutubkii baxnaanintii cutubkii soddon iyo afraad ayadda lixaad iyo toddobaad waxa ay leedahay kolkaasoo rabbiga hortiisu maray oo naadiyey isagoo leh waxaan ahay rabbiga rabbiga oo iyo ah ilaaha raxmadda iyo roonaan badan oo cadho u gaabiya oo naxariis iyo run badan oo kumanaan kun oo sano oo xumaata iyo xadgudubya xadgudubka iyo dembiga dhaafa laakiin sinaba u caddayn in kan dembiga galay aanu aad lahayn oo xumaantii awowyaasha soo gaadhsiiya caruurtooda iyo caruurta caruurtooda iyo tan iyo farcanka saddexaad iyo kan afraad aayaddani waxayna baraysaa waxay tahay aayadahani waxayna barayaan baxnaanintii cutubka soddon iyo afraad aayadda lixaad iyo toddobaad waxayna baraysaa waxay tahay dembigii aan ka dhaxlinay aadan iyo xaawo taasoo ah farac farac ka faracba mar walba ay usii gudbayso oo farac ka faracba mar walba usii gudbayso haddii aan ka soo baxo axdigii hore aayadihii dhammaan aan soo wada akhrisanayna waxay ahayd axdigii hore laakiin markaan u imaano axdiga cusub ilaah intuu dunida jaceyl u qabay ayuu siiyey wiilkiisa keliga oo dhashay in mid kastoo isaga rumaysta uusan lumin laakiinsan uu lahaado nolosha weligeed ah waa yooxana cutubka saddexaad ayadda lix iyo tobanaad waxa ayna leedahay balfiiri sidaan kusoo aragnay sharci ku noqoshadii iyo baxnaanintiiba aan kusoo aragnay cutubyada soddon iyo afraad aayadaha lix iyo todoba ee baxnaanintii iyo sharci ku noqoshadii cutubka toddobaad iyo cutubka toddobaad aayadda sagaalaad sida aan kusoo aragnayba waxay sii digayaan ama sii ogaanayna waxay ahayd in axdiga cusub oo u iman doono biciise masiix oo kaasoo ah ereyga ilaah oo ka dhashay gabar bigra ah oo maryamo la dhaha ilaah intuu dunidu jecel u qabay ayuu siiyey wiilkiisa keliya oo dhashay in mid kastoo isaga rumaystaa uusan lumin laakiinse uu lahaado nolosha weligeed ah nolosha weligeed ah markii bini aadanka ay maqlaan wiilka ilaah ay maqlaan isla markii waxaa kusoo dhacaysa nin iyo naag isku tagay oo halkaasi ay ilmo ku dhaleen markaasay ku leeyihiin ilaah sidou naan oo ilmo ku yeelan karaa sidoo wiil u lahaa karaa laakiin kasoo tag Een, hadda gudaha ma usii galaayo maadaama qur-aanka een, diinta islaamka inta badan iyadaba ay sidaas u isticmaasho ama ay ku dhalisho masiixiyadda ay dhahdo een, nasaarada waxay dhaheen wiilka ilaah ibnullaahi iyada ku dhaliilaysa taasi ma u gudubgalayno oo doodaasi oo qur-aanka u qabo ma u gudubgalayno oo gudaha muu galeen laakiinse waxaan halkaani kaaga caddaynaya waxay tahay ilaahay waxna ma dhalo lamana dhalo laakiin wiilka ilaah marka la dhahaya ma aha in sida aan bini aadan ahaan aan u garanayno oo jismi isku tagay inay ilmo ka dhashteen laakiinse waxaa waaye ereyga ilaah oo dunida imaaday wiilkiisa wiilkiisa keliya marka la dhahayo oo dhashay in mid kastoo isaga rumaystaa uusan lumin laakiinse uu lahaado nolosha weligeeda wiilkiisa waxaa waaye waa xaggiisoo ka imaaday xaggiisoo ka imaaday hal tusaale yar haddii idiin siiyo maanta marka lagu dhahaa een, eh, yarkaani waa reer muqdisho waa wiil reer muqdisho marka lagu dhahaa muqdisho ma dhalin laakiinse muqdisho kasoo jeedaa sidaas si lamid ah ayaa wiilkii ilaah la dhahay kaasoo ciise oo ka imaaday xagga ilaah oo ka imaaday oo ereygiisa oo yahay oo dunida imaaday haddii aan kusii weli kusii socdo oto een, eh, haddii aan kusii socdo yooxana yooxanaha koowaad cutubka afraad aayadaha sagaal iyo toban waxa ay leedayihiin ilaah baa wiilkiisa keliya oo dhashay dunida u soo diray si ay ugu noolaadaan isaga oo taasaa jacaylka ilaah laynagu muujiyey oo taasaa jacayl baa ku jira oo taas jacayl baa ku jira mana aha inayna ilaah jeclayn laakiinse isagaa ina jeclaaday oo wuxuu wiilkiisii u soo diray si uu kafaaro gud dembiyadeena ugu noqdo kafaaro gud dembiyadeena ugu noqdo sida aan garanayno xilligii hore yuhuudi ama xitaa hadda ilaa hadda tee islaamkii walaalaheena ka mid ah walaalaheena islaamka ah ay sameeyeen bisha carafo in xoolo ay qalaan xoolahaasi waxay u qalaan waxay tahay in ay ku dembi dembi dhaaf ay ku helaan sanadkiiba yuhuudda xilligii horena way samay jireen oo sharcigiina way muusul way ku qorneed in sanad walba xoolo la qado laakiinse markii aayadani hadda yooxanaha koowaad cutubka afraad aayadaha sagaal iyo toban waxayna barayaan waxay tahay ilaah baa wiilkiisa keliya oo dhashay dunida u soo diray si ay ugu noolaadaan isaga oo taasaa jacaylka ilaah noogu muujiyey oo taasaa jacayl baa ku jiray mana ahayn mana aha inaynu jece- ilaahay jeclayn laakiinse isagaa inuu jeclaaday na jeclaaday oo wuxuu wiilkiisa u soo diray si uu kafaaro gud gudka dembiyadeena u noqdo oo hal mar xoolihii la qali jiray xilligii nabi muuse ilaa iyo sharciyadii hore kitaabka axdiga hore ay ku qoran tahay ee had ilaa haddana walaalaheena islaamka ay isticmaalaan ee carafada ay xoolaha ay qalaan taasi ayaa waxa ay tahay in ayay kafaaro gud ay u noqotay inay xoolahaas ay qalaan ee dhiiggaas ay daadinayaan Een, yooxaanaha yooxaana cutubka shan iyo tobanaad aayadda saddex iyo tobanaad waxay leedahay nina ma laha jaceylka kan ka weyn inuu inin naftiisa u bixiyo saaxiibadiisa fiiri ilaah mar walba wuxuu isticmaalaya waxay tahay ama mar walba aan ku arkayna waxay tahay saaxiibadiisa inaan saaxiibadiisa naanay inaanani caruurtii caruurtii ilaah inaanay inaananay abuurkii ilaah inaanay waxyaabo badan oo ilaah u isticmaala dadkiisa fiiri waxay leedahay yooxaanaha cutubka shan iyo tobanaad aayadda saddex iyo tobanaad mar walbaad haddaan ku celiyo nin ma laha jacayl kan ka weyn inuu nin naftiisa u bixiyo saaxiibadiisa taasoo ah in ereyga ilaah oo dhashtay oo ciise masiix ah oo dhashtay oo maryamo ka dhashtay in anaga nafsadeenna loo bixiyey oo naftiisa u bixiyey si aan anaga ugu badbaadno oo u lahaano nolosha weligeed ah haddii aan kusoo socdo oo kusii socdo een, eh, axdiga cusub yooxanaha koowaad cutubka saddexaad aayadda koowaad waxa ay leedahay bal ogaada siduu jaceylku ilaah aabbuhu ina siiyey taasoo ah in laynoogu yeedho caruurta ilaah oo saasaynu nahay sidaa aawadeed dunida ina garan mayso maxaa yeelay isagaba ma ayna garanin waayo markay maantana dhahaan een, aayadani waxyaabaha cajiibka leh aad ku arkaysaa waxay ka mid tahay ay leedahay koolahooda bay ku bilaabaysaa waxay tahay bal ogaada ogaada oo fahma siduu yahay jacaylka aabbuhu ina siiyey kaasoo ah ilaaha qaadirka ah taasoo ah in laynagu yeedho caruurta ilaah maxaa ka weyn in maanta ilaah caruurtiisa lagugu yeedho adiga ha u fikirin caruur markaa maqashidba in ay jismi isku tagay in aad caruur keliya ku noqoto may caruurta ilaah markuu dhahayo waxaa waaye xagga ruuxda ayaa aabbo noogu yahay ilaah xagga ruuxda ama nafsada midaan jismiga waa midda dunida oo keliya taasi oo ah taasi oo ah midda dunida oo keliya caruurta jismiga ee dumar iyo rag ay isku tagaan waa midda dunida oo keliya marka waxay leedahay aayaddaani yooxaanaha koowaad codobka saddexaad aayadda koowaad waxay leedahay bal ogaada siduu yahay jaceylka aabbuhu ina siiyey taasoo ah in laynoogu yeedho carruurta ilaah oo saasaynu nahay sidaa aawadeed dunida ina garan mayso umaba na taqaanaba dunida maxaa yeelay isagoo ma ay garanayn dunida inama garanayso oo ma oga carruurta ilaah inaan nahnay oo hataa qaarkeedu naga yaabaan ay dhahaan caruurta ilaah caruurta ilaah waa ay isla markiiba u fikiraan jismi isku tagay oo ilmo ay ka dhashteen laakiinse ma oga oo ma garanayaan in aan nahnay xagga ruuxda aan ka nahnay caruurta ilaah oo dunida laakiin dunida aan ka nahnay hooyo aab waan leenahay laakiin xagga ruuxda nafta waxaan ka nahnay caruurta ilaah ayaan ka nahnay oo saasaynu nahay sidaa aawadeed dunida inama garanayso oo maba garanayso ma aqoon uma lahabo ilaa iyo ruuxda ilaah ee gasho mooye maxaa yeelay isagoo ma ayna garanaynin oo markii uu dunida oo imaadaba ilaahay oo jil bin aadan soo qaatay uu dunida imaanay ma ayna garanayno aqoon dare ayay waxay u saareen in halkaasi ay isku talaabta ay geeyaan aqoon dare ayaa u geysay yoxanaha koowaad weli waxaan kusii soconnaa cod axdiga cusub aan kusii soconaaye waxay leedahay yooxanaha koowaad codobka afraad aayadda lix tobnaad waxay leedahay oo inaguna waan garanaynaa oo waan rumaysannahay jacaylka ilaah inoo qabo ilaah waa jacayl ilaah waa jacayl oo kii kusii jiraa jacaylka ilaah buu kusii jiraa ilaahna isagoo kusii jiraa dabcan waxaan umaleynayaa aayaddaani markaan hadda aan ka hadlaya ama aan ku dhawaaqay waxay kula tahay aayad wareer marka adiga aad banaanka ka taagan tahay masiixiyadda laakiin mar kale aan kugu celiyo walaalkayow dhegayso oo inaguna waan garanaynaa oo anagu inaguna waan garanaynaa oo waan rumaysannahay anagu ilaahay waan garanaynaa oo waan rumaysannahay ma fahamta walaalkayo anagu waan garanaynaa oo anagu waan garanaynaa oo waan rumaysannahay jacaylka ilaah inoo qabo anaga waay oo masiixiyiin ah waan ognahay waan garanaynaa waan rumaysannahay jacaylka ilaah oo noo qabo ilaah waa jacayl adiga ayaan ku wadaa marka walaalkayo dhegeyso ilaah waa jacayl oo kii isaga kusii jira jacaylka ilaah buu kusii jiraa oo qofkii jacayl leh oo naxariis leh oo nabadgelyo leh oo dadka ay ka nabadgalaan oo jacayl oo ka buuxo ilaah baa ku jira ilaahna isaga kusii jiraa haddii aad taasi aad fahantay aan u gudba marka firi roma cutubka shanaad aayadda shanaad waxay leedahay rajada ina ceebeen mayso maxaa yeelay jacaylka ilaah baa qalbiyadeena ku dhex shubmay oo waxaa ku shubay ruuxa quduuska ah oo layna siiyey walaalkayo haddii aad masiixi tahay masiixiyadda markaad aqbashida aad qaadatuba ruuxda ilaah ayaa qalbigaada degaysa taasoo ku tusaysa jacaylka in naxariista ilaah ay xaggiisa ka imaaday taasina ma aha waxa adiga iska keensataye ruuxa quduuska ah markii aad aamintay ilaah oo naxariistiisa ayuu kugu shubayaa taasay ruuxda quduuska ah oo ku siinayso sida aayaddaba ee ku cad ee roma cutubka shanaad aayadda shanaad ee ku cadwa rajadu inama ceebayso rajadu inama ceebayso waayo rajo qofkii leh ma ceebeynayso rajadiisu wuu helayaa wax walba oo rajaysatay oo rajaa ku hesha maxaa yeelay jaceylka ilaah baa qalbiyadeena ku dhex shubmay oo waxaa ku shubay ruuxa quduuska ah oo layna siiyey dabcan waxaan filayaa aayadda roma cutubka shanaad aayadda shanaad inaad fahantay aan gudbo roma cutubka shanaad aayadda sideedaad maxayna leedahay jaceylka ilaahay naga baraynaysaa laakiinse masiixu waa inoo dhintay intaynu weli dembiilyaal ahayn oo sidaasuu ilaah jaceylkiisa inoogu muujiyey oo sidaasoo hee jaceylka ilaahay inoogu muujiyey masiixa inta anaga dambiiliyaal ahayn ama aan weli aan aqbalin asiga ayuu darteena u dhintay oo danteena tarteena isku talaabtal oo u fuulay oo halkaasi dhiiggiisa oo ku daatay si aan annaga ugu badbaadno oo badbaadadiisa aan ugu helno inaan badbaadadiisa aan ugu helno sidaas ahayd oo sidaasuu ilaahay jaceylkiisa inoogu muujiyey waayo ilaah ayaa inuu jir bin aadan soo qaatay oo dunida imaaday inuu jir bin aadan soo qaatay oo dunida imaaday ayuu isku talaabtaas way dhiiggii ka baxay ayaa waxaa noo noqotay kafaara guud aan ku dam aniga dambiyadeena ay halkaasi ay fulaan oo asigaa dusha ka saarnay haddii aan kusoo gabgabeeyo roma codurka sideedaad aayadaha soddon iyo sideed ilaa iyo soddon iyo sagaal haddii aan kusoo gabeeyo waxay leedahay waayo waxaan hubaa inaanin dhimashadu ama nolosha ama malaa'igaha ama kuwa madaxda ah ama waxyaalaha haatan jooga ama waxyaalaha imaan doona ama kuwa xoogga leh ama kor ama hoos ama uun kaleento inaga sooci karin jacaylka ilaah oo ku jira rabbigeena ciise masiix jacaylka ilaah oo ku jira rabbi ciise masiix dabcan waxaan filayaa aayadani inaad fahamtay haddii aad fahmin mar kale ayaan kusoo celinaya walaalkii dhegeyso midaas oo ah waayo waxaan hubnaa hubaa inaan dhimashada ama nolosha ama malaa'igaha ama kuwa madaxda ah ama waxyaalaha haatan jooga ama waxyaalaha imaan doona ama kuwa xoogga leh ama kor ama hoos ama uun kaleentood oo hadda kadib imaan doontaba inaga sooci karin jacaylka ilaah oo ku jira rabbigeena ciise masiix markaan sidaas aan leeyahay dabcan waxaan u malaynaa ina go-aan adag meeshaan aad kaaga muuqdo go-aan adag inuu kaaga muuqdo halkan go-aankaasi adag wuxuu yahay wax walba oo imaado ama wax walba oo dhaco wax walba qalbiyadeenna wax walba anaga nala soo gudboonaado in ay naga sooci karin mar walba marnaba ay naga sooci karin jaceylka ilaah ay naga sooci karin waayo qof alaala qofkii jaceylka ilaah oo ku jiro marnaba isma dhiibaayo marnaba iskuma dhiibi doono shaydaanamada ama kuwa sharta badan ama jecel inay mar walba dhibaateeyaan masiixiyiinta dhammaantood mama hora soomaalida waxay ahayd ilaah iisha ma ciishoodo ee maqli jira alle iisha ma ciishoodo maqli jira waayo qof ilaahay isku dhiibi marnaba ma ciishoonayo oo marnaba ciil ma galayo ayaan halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa marka cashirkeeni ku saabsanahay jaceylka ilaah wuxuu yahay dabcan waxaan filayaa mar kaleentood iyo marar badan inaad halkaani aan kuwada qaadan doono ereyga ilaah taasoo aan waxba wax isku fahamsiin doono wax badan aan isku fahamsiin doono halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa cashirkeeni ee maanta ku saabsanaa jaceylka ilaah halkaas ayaan kusoo gabeynayaa laakiin inta aan kusoo gabeyn marka hore aan u mahad celino mowlaheeni na awmay na abuuray ee dunidana keenay ay ii ogolaadeen maanta in aan halkani cashar aan kasoo jeediyo ama walaalahayga aan waxyar aan fahamsiiyo ilaahow waan kaaga mahad celinayaa mahadaan ku ahaato adigaan mahaddaasi oo dhan aan ku siinayaa waayo adigaa ii ogolaaday in aan ereygayga ereygaada la qaybsado walaalahayga muslimiinta ah dhammaan walaalaha soomaaliyeed kulli dhammaan inta afka soomaaliga taqaan oo dhan in aan ereygaada aan la wadaago aniga wax badan aan garanayn laakiinse inta yar fahamka guud adiga siisay intaasi aan ayaga la wadaago ereygaaga waxaan intaasoo kadhama kaaga mahad celinaya ama aan mar walba aan kugu xasuusanaynaa magaca sayidkana ciise masiix ameen intaas ka jaranaya waa xasuusanaya Hey, hey, Marco.